kulankii shanaad ee guddiga qorsheynta dhulka dowlada koonfur galbeed soomaali oo lamadii bilooda marla qobodowa iyo weliba lagu hadalaya saameynta roobabka iliino iyadoona daadadkun kodhawenga degmooyinka wadooyinka gaar ahaana magaalada baydhabo sidii walankoqowada lahay dhibaatooyinka deeranga jididka kulanka guddiga iyo weliba ku qeybgalaya xubno ku tirsan guddiga fatahaadaha koonfur galbeeda iyadoona meelaseylaha ka bandhigay saameynta daadadka iyo roobabka uu sakareebi koonfur galbeeda sidoo kalena guddigiiyo weliba uus amaray in dadkiiyo ku dheeradana dooxooyinka biimareenada wasiirka wasaaradda howlaha guudda doctor cabdi cabdulaahi doctor go oo shirgadoomiyaayii kulanka iyo weliba uusasheega iyo shirkunyo diiradiyo ka saareen marka hora in qiimeyn laga sameeya dhibaatooyinka usajaysidii daadadka us oona sheegay in laska rahi in magaalooyinka laga sameeya qorsho olkaka hortagow aafooyinka ku dhalada masiibooyinka wasiirkaiyo weliba uusa bulshada usan ka baaqay in landegna meelo mustaqbalka dhibaato ka sheeni korta waxaan qabanay shir aalaaba aan qabanno labadii bilba hal mar kaasoo ay qabtaan guddiga dhulka magaalooyinka koonfur galbeed iyo guddiga qorsheynta dhulka magaalooyinka koonfur galbeed oo bishiiba labadii bilba hal mar la qabto waxaan aaraar badan baa lagu kala qaataa waxaa dhammaan yimid guddigii ay ka koobnaa guddiga uu ka koobnaa intii wasaaradood way yimaadeen sidoo kale wasaaradaha maxaa la yidhaahdaa waxaa noo yimid gargaarka iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada sidaas oo kale waxaa yimid maxaa la yidhahdaa guddiga dhammaantiisii intaas markii laga gudbo maxaa la yidhahda ajandaha maanta wuxuu ahaa inaan marka hore maadaama laba bil ka soo wareegtay kulankeenii hore ee guddiga arrimaha dhulka ee lagu falanqaynayay waxyaalihii ajandihii markaas yaallay maxaa hirgelay maxaana hirgelin dib umulicsi ayaan ku samaynay kadib waxaan u gudubnay ajandaha saddexaad oo ku saabsanaa inta badan dood waxaa laga doodayay arrimaha fatahaadaha runtii sida aad la socotaan dhulka koonfur galbeed guud ahaan waxaa ku dhuftay fatahaado daadad badanaa kusoo rogmaday oo weliba ay gaartay heer dad ay ku dhintaan si oo waxyaalaha hadda dhibaatooyinka hadda soo socda ee loogu hortago filmustaqbalka iyo kuwa hadda dhowba maxaa la yidhahdaa waxaa laisku raacay in masterplan loo sameeyo ama qorshe magaalo in loo sameeyo sababtoo ah waad ogtihiinoo magaalooyinkii qorshe la-aanay dadka iska degeen waxaa jidadkiyaa la degay guryo laga dhistay maxaa la yidhahdaa goobihii muhiimka ahaa oo daadaadka iyo biyihii waqtiga ay yibaan loogu talagaray baa burburay sidoo kale maxaa la yidhahdaa dhibaatooyin aan lasoo koobi karin dad iyo duunyiba geystay badana badanaa jiro inta badana waxay ku dhacdaa dadka maxaa la yidhahdaa degay dooxooyinka dooxo in la degana waa mamnuuc marka dhibaatooyinka meeshaasay horta inta badan ay ka yimaadeen qaabkii ugu habboon meelihii burburay loo hagaajin lahaa haddii ay noqon lahayd buundo ama haddii ay noqon lahayd jidad loo hirgelin lahaa iyo sidoo kale in maxaa la yidhahdaa dadka degay meelaha buundooyinka ama meelaha jidadka ah oo loogu talagay jidadka gawaarida inay maraan in maxaa la yidhahdaa ayagana laga leexiyo si aysan dhibaatooyinka badan u istaagin oo loo sameeyo qorshe magaalo oo rasmi ah oo leh nidaam isugu jira maxaa la yidhahdaa meelihii haddii ay dhibaato dhacdo hadday ilaahay naguma keene ambalaasyada ay mari lahaayeen meelihii meedadka laga bixin lahaa iyo meelihii maxaa la yidhahdaa darjiinooyinka ahaa oo la fadhiisan lahaa in ayadoo ay kala cad yihiin si hadhowdii qofka uusan haddii uu rabo inuu meel dego ama dhul uu dego uu rabo uusan meel kasta iska dhisan isaga dhisan marka sidaas daraaddeedii waxaan isla qorshaynay in guud ahaan loo sameeyo city plan ama qorshe magaalo maxaa la yidhahda guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed intaasoo ku saabsanaa marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu